halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa axad koob iyo tobanka bisha disembar sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan ama idaacadda idiin daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cudi anoo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mida in ka badan labaatan qof oo ku dhintay qarax baabuur oo al-shabaab ay maanta la beegsatay afaafka hore ee dekedda magaalada muqdisho
tirada dhimashada aan aragna aniga waa kow iyo labaatan tirada dhaawacaadana soo gaaray waa siddeed iyo labaatan dhaawacyo ah shan ka mida waxaa loo celiyey xaafadahooda laakiin laba iyo labaatan kale waxay ahayn dad dhaawacyo culculus qaba sida qaybaha qalliimada caloosha loo samaynayo ilaa hadda ilaa afar qofood ayaa gacanta dhaqaatiirta ku dambayso
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan shan iyo labaatan qof oo ku dhintay qarax ka dhacay kiniisad ku taalla magaalada qaahira dalka turkiga oo lagu dhawaaqay maalin baroordiiqa kadib qaraxyo xalay ka dhacay magaalada istanbul barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida
in ka badan labaatan qof ayaa maanta ku dhintay qarax baabuur oo xooggan oo subaxnimadii saaka lala beegsaday meel ku dhow albaabka weyn ee dekedda magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa sheegaya in qaraxan uu dhacay abbaarihii toddobadii subaxnimo xilligaas oo shaqaalo badan oo dekedda ka shaqeeya ay isku diyaarinayeen inay gudaha u galaan dekedda saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in labaatan qof oo meyd ah la gaarsiiyey goobaha caafimaadka qaraxan waxaa la sheegay in dadka ku dhow in dad ku dhow afartan qof ay ku dhaawacmeen kooxda al-shabaab ee dagaalka kula jirta dowladda soomaaliya ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan waxaana sarkaal kooxdan u hadlay uu sheegay uu sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen soddon ka tirsan askarta dowladda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa cambaareeyey qaraxa maanta isagoo ciidamada iyo shacabka soomaaliya ugu baaqay in ay iska kaashadaan ciribtirka kooxaha sida gaarka ah u bartilmaameedsada goobaha shacabka
kooxaha dusha kala socda xasaradaha ka jira dalka siiriya iyo weliba wasaaradda difaaca ee dalka ruushka ayaa sheegay in dalkaas ay xalay ka dhaceen waa dalka siiriya ah weeraro xagga cirka ah oo ka badan lixdan taas oo ku kaliftay kooxda isis inay ka baxaan magaalada qadiimiga ah ee balerma raami cabdiraxmaan oo ka tirsan kooxda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay dalka britain ee dusha kala socota xaaladda dalka syriya ayaa sheegay in weeraro ay qaadeen ciidamada ruushku habeenkii xale ahaa in ay sababtay in kooxda daacish ay magaaladaasi ka baxaan kooxdan xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in weli dagaaladu ay ka socdaan duleedka magaalada wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in in ka badan afar iyo lixdan weerar oo xagga ah xagga cirka ah in ay la bartilmaameysadeen goobo ay ku sugnaayeen kooxda daacish iyo weliba koloniyooyin ay lahaayeen ruushka ayaa intaas ku daray inay dileen ilaa saddex boqol oo ka tirsan kooxda isis iyo weliba ilaa koob iyo toban taangi iyo koob iyo soddon gaadhi oo ay burburiyeen xogayaha difaaca maraykanka ayaa u jooga dalka ciraaq booqasho aan horey loo sii sheegin ash carter ayaa axaddan maanta ah gaaray magaalada baqdaad halkaasoo uu kulan ku saabsan qorshayaasha dib loogala wareegayo kooxda isis magaalada mosul kula qaadan doono ra-iisul wasaare xaydar al cabaadi iyo taliyayaasha ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga dib la wareegidda mosul ayaa halbowlo u ah rajooyinka ciraaq ee dib ugu soo ceshanayso xukunkeeda isagaoo ka hadlayay siriya ayuu kaartar sheegay maalintii sabtida ee shalay in shaqaalaha militariga ah ee baxrayn loo adeegsan doono inay gacan ka geystaan in maleeshiyada is laga saaro magaalada raqa oo ah magaalo ay kooxda isis ku sheegtay inay tahay caasimadooda xogayaha difaaca maraykanka waxa uu sheegay in maraykanka uu ciidamo dheeraad ah oo gaaraya laba boqol oo askari u dirayo siriya waxa uu sheegay sidoo kale in ciidamada ay ku jiri doonaan tababarayaal ciidan oo gaara la taliyaal iyo kooxaha saara waxyaabaha qarxa saddex boqol oo ciidamo ah ayaa haddaba ku sugan dalka syriya
galab wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan sida aad warkaba ku maqlayseen qarax baabuur oo xooggan ayaa maanta ka dhacay afaafka hore ee dekedda magaalada muqdisho saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in in ka badan labaatan qof ay qaraxaasi ku dhinteen in ka badan soddon kalena ay ku dhaawacmeen goobjoogayaal ayaa sheegay in dadka dhintay ay u badan yihiin dad rayd ah oo ay ku jiraan shaqaale isu diyaarinayay in ay gudaha u galaan dekedda muqdisho kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan waxaana idaacadda ama kooxdu ay leedahay ay sheegtay in qaraxaasi ay ku dhinteen soddon ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray axmed xasan colaad
runta horta goobta waxa way ku taallaa degmada xamargijaba gobolka banaadir waa kasoo horjeedka
kaasi kaasi dhegeysta laga raalada kaasi wuxuu ahaa axmed cismaan dhoore oo ah guddoomiyaha degmada xamar jajab oo ka hadlaya weerarkaasi iyo weliba dadka ku dhintay oo aad goordhow maqli doontaan haatanse waxaan dib ugu laabanaynaa warbixinta uu magaalada muqdisho inooga soo diray wariyaha v o a axmed xasan colaad
goobtuu qaraxu ka dhacay ayaa waxay ahayd meel laga qaxweeyo waxaana xilligaasi dhacdadu ay dhacaysay halkaasi ku sugnaa dad u badan muruqmaal iyo dad gaadiidleey ah goobjoogo ku sugnaa afaafka hore ee dekedda weyn ee magaalada muqdisho dhaawac fududna ka soo gaaray qaraxii halkaasi ka dhacay ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen
dekedaana kusoo baxay marka hore shaqaan kusoo baxay shaqaalaha iyana qaar habeen bay shaqeeyaan qaarna subaxdii bay galaan ilaa lix saac bay shaqeeyaan kadib markaan kasoo baxay dekedda shaaha inaan cabo deked adaan kusoo baxay oo geedaha hoostooda imaaday ayaa waxaan damcay inaan shaaha cabo islaani shaaha oo gadaysa ayaan aan aqaano muumana la yidhaahdo shaaha kadib inta shaaha sii subaysa ayaa qaraxii dhacay marka qaraxa markuu dhacay hadda boor baa ka dhacay meesha mogtahay nin walba meeshuu ka bax buu raadinaya dhaabac aha oo aniga ilmid aha waxaa lagu soo dhayay imjicadka axmed hijab tirada guud oo hadda khasaare hadda caddayn karo afar miid oo inta aan laga qaaday duniyo cali maxamed oo ah madaxa caafimaadka cisbitalka madiina ayaa warbaahinta u sheegtay in la soo gaarsiiyey cisbitalkaasi dad kor u dhaafaya labaatan qof oo dhimasho ah halka tiro ka badan intaasina dhaawaxaan isbitalka loo keenay
annaga tirada dhimashada aan aragna aniga waa kuw iyo labaatan tirada dhaawacadana soo gaaray waa siddeed iyo labaatan dhaawacyo ah shan ka mida waxaa loo celiyey xaafidahooda laakiin laba iyo labaatan kale waxay ahayn dad dhaawacyo culculus qaba sida qaybaha qaliimada caloosha loo samaynayo ilaa hadda ilaa afar qofood ayaa gacanta dhaqaatiirta ku dambayso wixii kale waxaan geynay qaybaha oo recoveriga si loogu sameeyo in ay dib u soo naaxid waxda resession ay ka helaan dhimashada waxaan ku aragnay qaybta oo morjariga waxaan ugu deeqnay bareelayaasha markii ay saasoo kale meyd badan uu dhaco waxaa lagu qasban yahay gacanta laguma qaadi karo waxaa u soo bixinay bareelayaal cusub inaan ku daabulno oo ku geyno ambalaasta waxay waday dad badan oo meydad ah dadkaas isku darkooda hadda waxaa noo joogta lix iyo toban shan ka midana waxaa u yimid dadka eheladooda sidoo kale sarkaal u hadlay booliiska ayaa sheegay in dhibaatadu ugu badan ay soo gaartay dad shacab ah sida uu sheegayo taliyaha qaybta booliiska qaybta weliyo cadde korneyl maxamed daahir oo warbaahinta uga hadlay waxyaabihii halkaasi ka dhacay arrin musiiba ka dhigeen oy ku xasuuqeen dad muwaadiniin oo soomaaliyeed oo birmageydaa sida dumar iyo carruur iyo gabdho iyo dad xamaalata ah ee meeshaan qaxwo ku karsanayey dadkii shaaha kelinayey dadkii masaajidka dekada gelayay oo xamaalanayoo shaahooda meesha ka cabaya subaxdii alasaydi wax taargeda oo dawladeed oo barnaamijka meeshaas oo deertaan aad muuqatana ma jiraan marka barnaamijkan arrin musiiba weeye waxaan leenaha allah u naxariiso dadkii dhibaatada gaartay ee soomaaliyeed ciidanka booliiska soomaaliyeed ayagoo ummadooda u gargaaraya si gurmad ay ku yimaadeen waxaan meesha laga qaaday dhaawac fara badan ummad soomaaliyeedna waa ku dhimatay wixii intaa ka badan oo tirakoob oo faahfaahinana dib baa laga soo sheegi doona haddii allah idmaqda waxaan ku jirnaa waa gurmad waxaan meesha laga qaaday dhaawac fara badan qaraxani maanta ka dhacay agagaarka afaafka hore ee dekedda weyn ee magaalada muqdisho ayaa waxaa sheegtay xarakada al-shabaab ayaga oo sheegay in ay ku dileen tiro badan oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya dhanka kale deegaanka sheekh cali cabdulle oo ka tirsan degmada kaaraan ayaa maantay waxaa ka dhacay dhimasho afar ruux oo la sheegay in ay ku soo dumeen godadka laga qodo dhagaxa carakaawada loo yaqaan sida goobjooge halkaasi ku sugnaa oo u sheegay idaacadda v o a waa kaawada la yidhaha shiicala cabdille oo la dhihi jiray kaawadi kaawada kaawadiibar kaawadi la dhihi jiray oo shiicala cabdillawaaye heer shiicala cabdillawaaye marka masuuladaas matay saaran wax ka saara afar afar waxaa dhimatay afar jir ruux oo ku dhimata laba meydkood waa la arkay labana waa la laayahay marka waa kasoo tegay aniga ido weli baa la bisaadi waa aqaan gobolka ka yimid baa la gobolka ka yimid iyo mid shacabku keenana ku jirta marka hadda dowladda oo ka yimiday hal baa laa timiday axmed xasan colaad v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay axmed dhinaca kalena qaraxan ka dhacay meel ku dhow dekeda weyn ee magaalada muqdisho ayaa goor dhoweyd falastiin axmed iimaan waxay ka wareysatay guddoomiyaha degmada xamar jajab axmed cismaan dhoore
runta horta goobta waxa way ku taallaa degmada xamar jajab ee gobolka banaadir waa kasoo horjeedka dekeda weyn ee magaalada muqdisho iyo inta udhexeyso xarunta ilaalinta canshuuraha halkaas waxaa ku yaalo dhul weyn oo jardiin ah oo dawladda hoose iska leedahay kaas oo ay ku shaahaynayeen dad shacab ah oo runtii karabrata ahay oo markaas u socday inay shaqadooda sii galaan isla markaasna ay ka qaraabtaan dadka xoogsatalade oo dadka xoog xoogsata oo dekeda ka shaqaysta iyo dadka kale ee meesha wax ku gadanaya dhamaanba in lasoo agdhigay gaari qaraxa isla markaasna uu ku qaraxay halkaas
marka khasaaraha intee buu leegay ilaa iyo dhimashada hadda waa meeqo iyo dhaawac
runtii su-aashaas weli lama ogaan oo hay-adaha amniga oo dhammaantood baaritaan sameynayo oo meelo badan wax loogu sheeg sheegayo ee weli runtii raadinayo laakiin dhaawaca aada u badan yahay dhimashadana way badan tahay waxaa la sheegay inay jiraan dad la la-yahay oo ama jirkooda inuu googo-ay ama dhibaato intaas ka badan ay soo gaarto oo la heli la-ya ma jirtaa tiro dad ah oo aan weli nolol iyo geeri midna lagu hayn runtii way jirtaa dad oo meesha lagu tuhumayo inay joogeen oo waktigaas ama dekeda gelaayay ama dad kale oo dadka meesha ka shaqaysanaya ahay oo ayaga dhanba la la-yahay oo meel umiidkoodii ama ama nolol iyo geeriba labadaba la la-yahay way jiraan oo dadkaas waa la la-yahay weliba marka dhinacaas marka la fiiriyo hadda meesha qaraxu ka dhaca waxay ahayd meel si weyn loo ilaaliyo maxaa keenay gaari aan la aqoonin in halkaas lagu soo dhigo ama lagu soo baarkin gareeyo runtii meesha horta wada la maro waayo oo mariina magaalada dhinana hadee meel walba la maraa qof walba oo bulshada ka tirsana gaari ayuu iska leeyahay ama ku xoogsado ama keligiis ha u wato ama siyaabo kale ha u adeegsade marka meeshu waxay iska ahayd meel walbo intaasoo populationa ay iskugu imaanayeen oo dad kala duwan oo nin ganacsada iyo nin faqiirba intaas bay iskugu imaadaan waa meel dadka dhammaan shaqada u kala hayo ay ka shaaheeyaan oo meel maqaayad maqaayad iska yar oo shacbiya waayo oo intaasoo dada markay iskugu imaanayo way imaan kartaa in gaari lasoo dhigto qof u wato laakiinse runtii falka argagixisada markii la gaarsiisanayo ama qofka inuu wax sameeyo oo rabo waxaa jirto il ilma ilaalinayso isla markii baa la dhigayaa isla markiina qofkii laba tilaabo ama tan tilaabo markuu kasii tagana gaarigii wuu qarxi karaa marka lama dhihi karo meel la ilaalinayay ay ahayd laakiin mujtamaca dadka deegaankana runtii waxyaabahaas kama aysan filayn in meel mujtamaca oo intaas le oo dadka iska danyar ay tahay in qaraxaas uu ka dhacayo oo dad shacaba lala beegsanayo marka waxaa keeni kara aan islenahay iyadoo shacab ay tahay meesha ay wada joogaan in la barbarmadsado ama shacabkaas dhan ay ay keenaan in qolooyinka wax maleegayay ama siyaabo qaldan ay u tageen meeshaas oo waxa gaariga ay u dhigeen ama ay ka tahay inay shacabkii soomaaliyeed ay dabajaraayeen marka wax saameyna ma ku yeelata hawlihii dekeda iyo ganacsigii aagaas wallahi ganacsigu wuu ku yeelanaa leano qofka dadka meeshaas degan oo dhan gobolka banaadir oo dhan ay ka imaadeen toban iyo toddobadiisa degmo qof walba oo guri hooyo le iyo dad deegaan oo kasoo kacay marka dadka meeshaan wax ku gaareen oo keligana xamar jajab kama imaane magaalada oo dhan ayay usoo shaqo tageen marka magaaladii oo dhan iyo guuxeedii iyo shacabkii dareenkiisii oo dhan attentionkeeda aada ayuu sareeyaa shaqada kale oo dekedana way socotaa un intii la nadiifinayay waxyaabihii qaraxo aada u weynaay geeda badanaa soo joogo dhulka dhul geeda leh oo dawladii kacankii geedihii abuurtay oo waaweyn oo badan oo meesha kugu yaalay geedahaasaa soo wada jijabeen oo soo wada dhaceen laamiyadii kusoo dhaceen marka intii la nadiifinayo bisa iyo dadkii meydka ahaa iyo dadkii dhaawac intii la guraayo maahana oo ay shaqadaas ay taagneed maahana si dhaqso ah oo deg dega ayaa dawladda hoosena u nadiifisa meeshii isla markiina dadkii kale oo intii kalena cisbitaaladii u gaarsiiyeen
axmed cismaan dhoore ayuu ahaa guddoomiyaha degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho oo falastiin axmed imaana washington joogto uga waramayay qaraxa maanta ka dhacay magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa washington
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan ugu yaraan shan iyo labaatan qof ayaa dhintay in ka badan shan iyo soddon kalena way ku dhaawacmeen qarax maanta lala eegtay kiniisad ku taala dalka masar maxamed cabdi xasan ayaa warbixintan inoo haya
weerarkan ayaa yimid laba maalmood kadib markii goob kale oo ku taalla magaalada qaahiro lagu dilay lix askari weerarka waxaa geystay ururaan haybtiisa la garanaynin oo dowladdu ay la xidhiirsay ururka ikhwaanu muslimiinka kooxa mintido islaamiina ayaa horay u bartilmaameedsaday masiixiyiinta dalkaas weerarada la geystay waxaa ka mid a mid maalintii ugu horreysay ee sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii lagu qaaday kiniisad ku taalla magaalada alexandria halkaas oo lagu dilay ugu yaraan koob iyo labaatan qof weerarkii maanta ayaa wakaaladda wararka ee masaarida mina ay sheegtay in dadkii weerarka geystay ay bamba ku tuureen goobta la isku wacdiyo oo u dhow derbiga kiniisadda weyn ee st mark kiniisaddani waa xarunta madhabta ortodokska ee masaarida waxayna hoy u tahay hogaamiyahooda ruuxiga bob tewodroska labaad telefishinka masaarida ayaa sheegay intuu khasaaruhu leegyahay dad goobjooga ayaa iyaguna sheegay in laga yaabo in qaraxu uu ka dhashay bamba la dhigay goobta cibaadada gudaheeda wararka isdiidani waa arrin caadi ah marka weerarkan oo kale ay u dhaco qaraxa maanta ayaa dhacay xilli dadkii cibaadada isugu yimid ay ku dhowaayeen inay hawshooda soo dhammeeyaan weerarka ayaa ku soo beegmay dhalashadii nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee badi dhibanayaashii weerarku waxay ahaayeen dumar iyo carruur warfidiyeen ka socda wakaaladda wararka e a p oo goobta gaadhay ayaa sheegay inuu arkay kuraastii fidsanaa ee lagu fadhiyey oo dhiig ka muuqdo iyo firarkii muraayadaha oo daadsan dhulkii goobta cibaadada rag iyo dumar cabsi la dhawaaqaya ayaa dibadda u cararayey catiya maxruus oo isagu goobta gurmud u galay ayaa sheegay inuu arkay meydad dul yaalla kuraastii fidsanaa dadkaas badankoodu dumar ayay ahaayeen waxuu yidhi waxa uu ahaa muuqaal naxdin leh warfidyaenka e p ayaa sheegay in dharka iyo gacmaha catiya maxruus u dhiig ka buuxay timihiisuna ay boodh lahaayeen haweenay magaceedu yahay maryam shanuuda oo goobta joogtay ayaa sheegtay inay aragtay qof dumar ah oo madaxii ka go'ay oo la sii wado laabta ayay iska garaacaysay muruga darteed waxay tidhi hiblihii dadka ayaan dhulka ka guraynay qof walbaana wuu argagaxsanaa waxay tidhi waxaa jiray carruur arrintan ay u dhinteen aan galabsan waxaan jeclaan lahaa inaan iyaga la dhinto intii aan waxaan arki lahaa ayay tidhi ma jirto cid ilaa iyo hadda mas-uuliyadda weerarkan sheegatay masar ayaa la kulantay mawjado weerar ah oo ka imanayay kooxaha islaamiyiinta ilaa xilligii la afgembiyey madaxweynihii dalkaas maxamed mursi oo ah nin si xora loo soo doortay kana tirsanaa ururka ikhwaanu muslimiinka maamulka ayaa ilaa iyo sannadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii oo xilligii la afgembiyey maxamed mursi bilaabay inuu xidhxidho xubnaha ururka ikhwaanu muslimiinka isagoo boqolaal kalena dilay kadib dibadbaxyo markii dambe gacan ka hadal isku beddelay aada umaadsan yahe maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintaasi inoo soo koobayey
dowladda turkiga waxa ay ku dhawaaqday maalin qaran oo baroordiiqa kadib markii laba qarax ay ka dhaceen garoon ciyaaraha lagu cayaaro magaalada istanbul halkaasoo ay ku dhinteen sagaal iyo labaatan qof tiro badan oo kalena ay ku dhaawacmeen warbixintan waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjaro stuudiyaha la fadhiya qaraxyadan ayaa xalay fiidnimadii ka dhacay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro waxaana dadka goobjoogayaasha ahi iyo mas-uuliyiinta dalkaasi ay sheegeen in weeraradan loo adeegsaday gaadhi iyo qof naftiisa ku soo xidhay walxaha qarxa kuwaas oo bartilmaameedsaday saraakiishii ammaanka laba saacadood uun kadib markii ay ciyaartu dhammaatay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka turkiga sulaymaan soylu ayaa sheegay in qaraxyadan ay ku dhinteen ilaa sagaal iyo labaatan qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa boqol iyo lix iyo lixdan qof dadka dhintay laba qof oo keliya ayaa ahaa rayd inta kalena waxay ahaayeen ciidankii booliska mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa intaas sii raaciyey in weerarkan lala bartilmaameedsaday gaadhi bas ah oo siday ciidan boolis ah ilaa haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan laakiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiga nucmaan kurtulmus ayaa sheegay in ay u muuqato in weerarkan ay geysteen xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee b k k wuxuuna sheegay in ilaa hadda toban qof loo xidhay weerarkan madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayib erdogan ayaa dib u dhigay safar uu ku tegi lahaa dalka kasakhistan wuxuuna sheegay in weerarkan hadafkiisu ahaa in ciidamada la bartilmaameedsado isla markaana la badiyo khasaaraha qoraal uu soo saaray madaxweynaha dalka turkiga ayaa tallaabadan ku macneeyey in ay ahayd fal argagixiso ra-iisul wasaaraha dalka turkiga ayaa amray in calanka hoos loo dhigo wariyaha v o a dorian jones oo ku sugan istanbul ayaa sheegay in marka la eego habka weerarka loo diyaarshay islamarkaana aan lala eegan shacabkii ciyaarta ka soo qayb galay hase ahaatee lagu koobay ciidanka boolisku in aanay u ekayn hababka ay weerarada u qaadaan kooxda daacish wuxuuna intaas sii raaciyey in boolisku ay qarxiyeen walax kale oo la dhigay barxadda garoonka istanbul ayaa sanadkan ugu dambeeyey la kulmaysay qaraxyo kala gedisan taas oo kuwii ugu adkaa uu ka mid ahaa weerarkii lagu bartilmaameedsaday garoonka diyaaradaha ee ataturk halkaas oo ay ku dhinteen ilaa afartan qof ilaa laba boqol oo qof ayaa sanadkan oo keliya ku dhintay weeraro kala duwan oo dalkaas ka dhacay kuwaas oo ay qaadeen kooxda isis iyo kurdiyiinta mucaaradka ah ee b k k
aad ayaad u mahadsan tahay ismaaciil xuseen farjar ayuu ahaa inoo soo koobayey warbixintii ku saabsanayd dowladda turkiga oo ku dhawaaqday maalin qaran oo barordiiqa kadib sagaal iyo labaatan qof oo dalkaasi ku dhintay xalay
caasha waxaan filayaa maanta wararka dhiilada leh ayaa nagu badan oo waa qaraxii waa hareeraha adduunka dabba holcaayadeen waa hore maqli jirna taagan in ka badan labaatanoo muqdisho qarax ku dhintay shan iyo labaatan kale oo ku dhimatay masar turkigo sagaal laatan ku dhinteen haatanna welibana waa waa war kale oo dhiila leh salaamaad dalka kenyana in ka badan soddon qof ayaa ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay waddada isku xidha nairobi iyo nifaasha halkaasi oo baabuur shidaal waday ay isku dhaceen ama isku dhaceen baabuur kale madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa sheegay in baabuurka shidaalka waday aan loogu talagelin inuu waddadaasi maro saacaddaasi isla markaana uu mas-uul ka yahay dhimashadaasi warbixintan kooban waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamuud xareed ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey soddon iyo saddex ruux ayaa geeriyootay kadib shil ka dhashay booyadda nooca shidaalka qaada ah taasoo ku qaraxday waddada isku xirta magaalooyinka nairobi iyo naifasha ee dalka kenya wararku waxa ay intaasi ku darayaan in shilkan uu sababay kadib markii gaadhiga booyadda ah oo kasoo daadegayay goob hoobad ah ay isku dhaceen gaadhi kale goobta shilka uu ka dhacay oo ahayd waddo aada u mashquul badan ayaa sababtay in gawaari iyo dad badan oo ku sugnaa goobta shilka ay dhintaan qaar kalena ay ku dhaawacmaan sidoo kale dabka ka dhashay gaadhiga booyadda ayaa waxaa ku gubtay in ka badan toban baabuur waxaana ilaa iyo hadda aanan tiro sugan laga haynin khasaaraha dadka ku dhaawacmay shilka warbaahinta dalka kenya ayaa baahisay in khasaaraha ka dhashay shilkani uu ka badan yahay saddex iyo soddon ruux xubno ka tirsan maamulka gobolka ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay kor u dhaafayso afartameeyo ruux khadar maxamuud xareed v o a nairobi
welina waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo haya soo diyaariyey jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan toddobaadkan ku qaadaa dhigaynaa magaalada muqdisho toddobaadyada soo socda waxaa la rajaynayaa inay martigeliso xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee soo socda ee lagu soo kala doortay gobolada kala gedisan ee dalka soomaaliya iyagoo magaalada muqdishona ku dooran doona guddoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka soomaaliya dabadeedna dooran doona madaxweynaha soomaaliya haddaba sidee buu gobolka banaadir ugu diyaargaroobay soo dhoweynta xildhibaanadaasi nabadgelyada magaalada muqdisho waa sidee maxaase la gudboon in maamulka gobolka banaadir uu qaado su-aalahaas iyo kuwo kale oo nabadgelyada ku saabsan ayaa barnaamijka aynu ku qaadaa dhigaynaa oo arrimahaasi uu inala falanqayn doonaa fayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane waxaan cabdifitaax cumar xalane oo muqdisho joogaan khadka telefoonka kula xidhiiray ugu horreyn aan weydiiyey bal siday ugu diyaargaroobeen ilaalinta nabadgelyada xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya waxaana uu cabdifitaax cumar xalane uu ku warceliyey maadaama waddankii uu doorasho ku jiro inta badanna ay hadda soo dhammaadeen maamul goboleeda ama dowlad goboleeda hadda sida loo yaqaano ay soo dhammaadeen xildhibaanadu muqdisho waxay martigelinaysaa mar kale wixii lasoo doorto o dhan bay martigelinaysaa iyadoo ay usii dheer tahay inay doorashadii ka socoto baarlamaanka ka socoto gobolada waqooyi ama gobolada somaliland laisku yidhaahdo way naga go-antay inaan soo dhaweyno amnigooda xildhibaanada xildhibaan walbo amnigiisa asaa u xil saaran dowladda dhaxaa u xil saaran laakiin annaga ka gobol ahaan waxa weeye aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa inay magaalada yimaadaan guddoon baarlamaan ku doortaan oo madaxweyne ku doortaan iyadana aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa aan usoo dhaweyneynaa waana ku faraxsannahay in caasimada loo soo wada noqdo si dawlad loogu dhiso taasna waa guul gobolkan usoo hoyatay waxaa kaloo guul ah in ay doorasho ka dhacayso magaaladan ka xoog badan eh, kuwa ka dhacay eh, gobolada ka dhacay sida state house ka dhacay dhammaan oo ama waxay state ka dhacay sida jubbaland iyo puntland iyo galmudug state iyo hirshabelle iyo koonfur galbeed oo dhammaantood xildhibaanan lagu soo doortay caasimada way ka mug weyn tahay doorashadii waxaa ka dhacaysa gobolada waqooyi laba waxaa lagu dooranaya guddoomiyihii baarlamaanka lagu dooranaya kadibna madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliyeed ayaa iyana lagu dooranaya marka way ka mug iyo dhumuc weyn tahay eh, gobolada inteeda kale waa hooyadii dalka weeyaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaaladan oo ka go-an tahay inuu soo dhoweeyo do- doorashadaasna uu martigeliyo waa tahay cabdifitaax sida wacan ee aad u faahfaahisay arrinkaasi waa kaaga mahad celinaynaa dhanka kale arrinka ugu weyn ee dadku ay walaac ka muujinayaan waxa uu yahay nabadgelyada ee nabadgelyada haddii aysan sugnayna inta badan waxyaabo fara badan oo suuragal noqon lahaa ayaa laga yaabaa inaysan suuragal noqonin kalsooni intee leeg baad maamulka gobolka banaadir haddaad tihiin aad ka qabtaan in nabadgelyadu ay noqon doonto mid laysku halayn karayo oo aan wax dhibaato ay ka dhicinin intaa hulahan ay socdaan aad baad u mahadsan tahay waa su-aasha ugu qiimaha badan ee la weydiiyo su-aashaas gobolka banaadir laamaha amniga gobolka uu xukumaa guddoomiyaha sheekh yuusuf aa xukuma hal meel bay amarka ka qaataan waxaan boqolkiiba boqol kalsoonid buuxda ku qabaa in amnigaan xaqiijin karno oo ku qabaa booliis baynu leenahay nabad sugidii maantay qaraxaad ogeed ee ummadda la rabay in lagu halaago ka hortegaysay ee isku dhigayday rag lamid ah oo geesiyaal qaran baa jooga kalsooni baan adeer ku qabaa in amniga la xaqiijin karo haddana la xaqiijiyey doorashaa ka dhacday dhowr iyo toban xildhibaan baa soo baxday magaalada gudaheeda wax ka dhacay haba yaratay ma jiraan waana ku kalsoonnahay inaan ilaa madaxweyne ku dooran karno iyadoo amniga wayna naga go-an tahay insha allah haddii la idmo habeen iyo maalin baa gudoomiyuhuna wareegaya laamihiisa amniguna la- laamiyada taagan yihiin annagoo maamul gobolka ah iyo aan ay- aan imkaaniyaad iyo biyihii ciidanku cabi lahaayeen iyo raashinkoodii la daba taagannahay wayna naga go-an tahay adeer insha allah haddii la idmo inaan qabanno shaqadaas martigelinno si nabada ku martigelinno dowladnimadana aan ku dhisno caasimada insha allah haddii la idmo ilaahayna waxaan weydiisanaynaa garab ciidamada geesiyaashana waxaan leenahay guul iyo sharaf bay idin tahay inaad xaqiijidaan amniga ood cadowga u hanqaltaagaya dhibaataynta shacabka ee in dowladnimo ay ay hana qaada diidan inaad ka hortagtaanna sharaf bay idin tahay ha loo dhinto dowladnimada haloo ha loo dhaawacmo ee sida askarigii gaarigii miinada ku xiray isku dhigayay ee shacabka ka badbaadiyey ee nise ka tirsan ee dhammaan geesiyaasha qarankana saasaan ka wada rabnaa insha allah wayna dhacaysa haddii ilaahay Eh, isla arrimaha nabadgelyada ayaan ku guda jirnaa een, su-aashaydu waxay daba socotaa su-aashii markii hore aan ku weydiiyey waanu ognahay in magaaladu ay ciidanku isku dayayaan in inta karaankooda ay nabadgelyadu ilaaliyaan oo ay sameeyaan wax kastoo ay kaga hortagi karaan in nabadgelyo darre ay magaalada ka dhacdo tii ay jirta haddana waxaa dhaca een, falal nabadgelyada lidi ku ah mararka qaar askarta dowladda laf ahaantooda ayaa lagu eedeeya inay dhibaato u geystaan muddooyinkii ugu dambeya waxaa soo baxayay cabasho fara badan oo dadka qaar ay qabaan in askarta qaar ay dadka ka qaadanayaan mobilada ay haystaan ay baaranayaan meelaha kale ee magaalada een, muqdisho ka mid ah marka dhibaatooyinkaasi sow ma sii siyaadin karaan oo culeys ma sii saari karto arrimihii nabadgelyada oo markii horeba dadku ay nabadgelyo darrada ka cabanayeen Horta aniga waxaan rabaa inaan mowqifkayga aan ku caddeeyo askarigii qof shacaba baartay ee mobayl ka qaatay kaas askari maahan ee waa qaa'in waana boqon weliba askari lama dhigi karo waa askari ka weya ay aniga ma aaminsani marnaba in askari soomaaliyeed ee number dowladda ku leh ee astaanta qaranka tuutihiisa ku xiran tahay inuu shacab baaranayo ninka aaminsan maahi laakiin midka wax dhacaya ee mobaylka dhacaya ee hooyada eh, suuqa yaanyada eh, ka doonatay lacagta yartaad ka qaadanaya kaasoo askari maahane waa askari waake ilahay idinkiisna dee sida cadowga iyo shabaabka loola dagaalama loola dagaalamaya bismillahi kariim wayna dhacdaa oo guddiyada amniga heer gobol iyo heer degmo maalin walbay gacmaha kasoo xidhaan oo shacabka baaranayo dhibaataynayay ee tuuto ciidan ku labisan kuwa anugu ciidan uma aqaanin waa moryaan waa maafiya weeyaan maafiyo maafiyana dee waxaa weeye waa waa adduunka oo dhan bay ka jirtaa Ah, marka intii tuug nacas wax baaranayo amni baa jira guul baa jirta waxa weeye eh, Eh, ilahay eh, idinkiisna waxaan eh, waa- rajaynaynaa inay in in in in lagu Laakiin tuuga- guuleysto oo tuuga- eh, eh, tuugtacabkana laga adkaado cabdifataax tuugga cadowgana laga adkaado insha allah ilahi cabdifataax sidee baa loo dhihi karaa nabadgelyo iyo amni ayaa jira haddii askari ama qof darays xiran oo dowladda ka tirsan ee, ee, qori haysta dadka wax ka qaadanaya qofku wax uu ka qaadanayana uu aaminsan yahay qofkan wax ka qaadanaya inuu askari yahay marka uusan ahayn eh, tuug malaysia meelaha wax uu Waa- qaadanaya waa mahad aad jamaalow aad baad u mahadsan tahay askari waa ka weeyaan askari maaha askarigu waa kan difaaca jira waa kan maantay miinada isku dhigaya adeer askari buu ahaa gaari zuusbay isku xidhan tahay ee bam ka buuxo ninka maanta isku dhigdhigayay ka tirsan ciidanka nabad sugidda qaranka soomaaliyeed ee general jaafur u xukumo waxa weeye askari buu ahaa ka difaaca jooga ee cadowga dilaaya habeen iyo maalin askari weeyaan ka laamiga taagan ee amniga xaqiijinaya ee doorashada intaas dhacaysa ka shaqaynayana askari weeyaan midka midka hooyooyinka iyo hablaha magaalada jooga baarta askari maaha waa doqon waa tuug waa qaa'in waxa weeye ciidamadaana qabanaya waa tahay ciidamadii miina kuwa isku dhigayay dilayay uma uma malaynayo u daahayaan doqon u daahayaan uma malaynayo wayna qabanayaan biidnillahi alkariim gobolkuna waa garab siinaya maamul ahaan ayuu u garab siinaya insha allah iyo amni ahaan intaba waa taa waad mahadsan tahay ee dhinacii khadadka teleefanada ayaan markan fursad siinaya dhegeyste ayaa khadka ku jira Ee, dhegeyste magacaagii deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad qabtid ee afhayeenka gobolka banaadir ayaa marti noogu ammaanta cabdifasax xalane iyo v o da magacaygu waa xasan weeliye waxaan ku suganahay waddanka holland waxaan rabaa masar xalin inaan weydiiyo laba su-aalood Eh, mudane marka laga soo tago inaad wadooyinka xirtiin oo ardayda iyo dadka shacabka ah wadooyinka mara aad wadooyinka xirtiin ma jira xal amni oo kale aad haysiin su-aashayda labaad waxay tahay mudane dadka dowladda ka tirsan ee ama xildhibaanada ah amba xeerarka dowladda ka haya ee hubaysan ee magaalada dhexdeeda xooga ku mara ee markaa waddada mari jirta xabad ku rida waddada iskaa leexinaa ayaka maxaa idin kaga qushaa saaxiibkay holland jooga saaxiib aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa inaan inaan inaan mala uga jawaabo su-aalihiisa waa muwaadin xaqa u leeyahay inuu su-aashaasi weydiiyo ee walaalaba mahadsan annagu ardada wadooyin kama xirno ardooyinka ama ardada duulaadka iyo jaamacadaha aada qorshay leeyihiin waday maraan bay leeyihiin laamiyaday mari lahaayeen baan u dhisnay adeer magaalada muqdisho waxay doorasha ka dhacaysaa xarunta iskool eh, la yidhaahdo xarunta xelagaadiid ama gaadiidka booliska dhacaysa laamiga inta wadooyinku ka xidhan yihiinna waa in kooban weeyaan saaxiibkii ralli ha ku ahaado arda wada ka xidhan tahay ma jirto ardaygii i d wata ee gaarigii buufsan wata ama jaamacad ha ku buufsanaato ama iskuul ha ku buufsanaadee ciidamadu amar bay qabaan inay tixgelin gaara siiyaan oo ay tixgeliyaan oo ay soo dhoweeyaan oo ay waddada marsiiyaan oo xaruntiisa inuu aada loo ogolaado su-aashaada kale ah eh, ragga ciidanka wata ee magaalada xoog ku maraya ma jiro nin ama ma- ma- mas-uul dowladeed ah amba amba amba dee eh, eh, eh, ciidan wata gaari ciidan saaran yaha wata ee xoog ku mari kara magaaladan ma jiro ade waxa waa dhammaadeen baa hore bay ahaayeen askariga laamiga taagan gaariga shacabku leeyahay ee ninka shacabka wato iyo qooqanta ciidanku ka buuxo isku siba u baaraya aqoonsigiisuu weydiinaya amnigiisuna xaqiijinaya iyo qofka uu yahay mana dhacdo hadda wadooyinka xidhan in in in gawaarida gaashaaman ama ba- gawaarida ay mas-uuliyiintu wataan inay xoog ku mara ma dhacdo sida shacabka loo celiyaa loo celiyaa jidkan waa xiran yahay baa la yidhahdaa hal askari baa saas dhahaaya waana la gaaray eh, eh, waana laga wada hadlay oo guddiga amniga doorashadu way ka wada hadleen maamul gobol ahaan anagu waan soo jeedinay in gawaarida taarga lagu xidho magaalada muqdisho baabuur aan taarga lahayn ma maro mana dhacayso biidnillahi kariim in nin ciidan wataahe ee lix askari wataahe oo magaalada xoog kuma ma dhacayso ciidanka laamiyada jooga way ka badan yihiin qooqan lix saaranta way ka badan yihiin gacan baa la haystaa waa la isku wada xidhan yahay ma dhacayso marka adeer taasna rabaa ku noqo Een, qof Waa walba mahadsan ee tahay.
ciidan Ee, Jamal, hadday wataahi ii ogolaato, marka waxaan kow rabaa inaan ixtiraam baa looga weydiiyo.
baahan yahay marka labaad waxaa looga baahan yahay askariga aan aa, laga yaabo inuusan mushaar helin ilaamiga taagan ee amniga xaqiijin inuu inuu- inuu ixtiraamaa looga baahan yahay waa tahay xalana aad bad umahadsan taago oo mas-uulka uu yaha weydiiyo marka een, een, way dhamaatay in Waa xoog tahay.
laami lagu maro adeer waa dhamaatay Ee, een, wa- waad mahadsan tahay xalane een su-aal kale u qaabaan u malaynayaa een haye weheliye waa mahadsantahay jamaal Eh, xalalaadiina sidoo kale waa ku mahad celinaya mudane xalane magaalada muqdisho waxaa ka dhacday haddaana qaldanay bishii julaay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ciidankiisa hubaysan ah waxay ku dileen maskiin oo oo wata ga- eh, bajaaj waa dileen weheshayna uga tageen ilaa haddana ma hayno mas-uulkii dhibkaas geystay oo maxkamad la keenay amba cadaalad loo keenay Eh, maamulka gobolka banaadir haddaa tihiin oo amniga sugaysiin amniga aad sugaysiin ma waxaa keliya inaad dadka masaakiinta soo qabatiina mase dadka dowladda ku jira oo dhibaatada geysana naftigooda inaad soo qabatiin mas-uuliyadooda ka saarno mudan xalan waa tahay walaal aad baad umaadsantay waa su-aal muhiima xasan weheliye way dhacday in bajaaj muwaadin watay la dilay way dhacday laakiin anigu afhayeen gobol banaadir baan ahay xaqiiq uma hayo cidda dishay inay xildhibaan tahay iyo inaysan ahayn anigu xaqiiq uma hayo laamaha amniga looga baahan yahay arrinkaas su-aashaas su-aal laamaha amnigu leeyihiin weeye inaad weydiido laakiin aniga xalana ahaan afhayeen ahaan ee uma ma aqbalo mana yeelo mana ogolaado shacabkaan afhayeenka u ahay ee mas-uuliyadooda maayirku inaan u hadla ii dhiibay in la dhibaateeyo adeer ma ogolaado haddii ay dhacday ee xildhibaan soomaaliyeed oo muwaadin bajaaj u tag dilay waa la weydiinayaa wallah aan loo dhaafaynin wallahan la aqbalaynin wallahan cid yeelaysa jirin dadku dhagax kama samaysna waa tahay xildhibaanaduna bullet proof maaha marka waxa weeye waa qasab waana la weydiinayaa laakiin anigu ka xalan ahaan ka afayaan ahaan ku xaqiijin ah oo aan u hayo in xildhibaano oo bajaaj ku dilay muwaadin uma hayo laakiin kiiska inuu dhacay oo ka dhacay shaqaalaha waa hayaa xogta Eh, waa ta waad mahadsan tahay sida wacaana aad arikaa uga jawaabtay weheliya xasan weheliya adiguna waa ku mahad celinaynaa een, barnaamijka siduu quruxda badan aad uga qayb qaadatay iyo waktigaaga aadna siisay dhegeystayaasha kale ayaan markan jalaacina un fursado siinaya dhegeyste kale ayaa khadka ku jira Eh, dhegeyste kusoo dhawo magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad qabtid gabile somaliland ugu horreyn waxaan salaamayaa martida barnaamijka cabdifataax xalane afhayeenka gobolka banaadir waxaan kaloo salaamayaa dhammaan bahda v o a soomaali Ee, mudane afhayeen waxaa bartamaha caasimada lagu dilaa xubno ka mid ah dowladda xildhibaanada shaqaalaha dowladda iyo muwaadiniinta kale ee soomaaliyeed wax tallaabo adag oo la taaban karo oo dadkii dilalka geystay aad ka qaad ka qa- ka qaadayna ma jiraan haddaba mudane sidee amniga doorashada aad ku ilaalin kartaan amis- amisom la-aanteed su-aasheeda waxay tahay haddii amniga ilaalintiisa aad ku filan tihiin ka maamul ahaan maxaad kaabadaha faraha badan ee cidhiidhiga geliya isu socodka caasimada aad uga qaadi weydeen mise waxaad na leedahay kaabaduhu waxay ka mid yihiin ciidamada amniga ilaalinaya aad baad afayaan u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamuud oo jooga magaaladaydii gabiley saaxiib aad baad u mahadsan tahay waa magaalo aan jeclahay muddo ahaan joogay taas kadib arrinta ku saabsan eh, haddaan kala hormariyo taabadaha waxaad ula jeedaa malinaya dhagxaha ayuu dabcan ula jeedaa saan a- a- aan aaminsanahay adiga dhagxuhu askarta ka mid maaha aniga qodob aan aaminsanahay baa jira dhaguxu inuusan cadow celin baan aaminsanahay dhaguxu inuusan shabaab celinayn baan aaminsanahay dhowr jeer baan arrinka ka hadlay waxaan idhaahdaa war dhagaxa isku oodinina waxba wax- waxba idinkama ilaalinayo Eh, waxaan la hadlayaa inta dhagaxa isku ooda ama hoteelada dhagxaha isku ooda ama hay-aadka kala duwan ee dhagxaha isku ooda baan ka hadlayaa eh. Eh, dhagaxu amni ma sugo ayagoo dhagax isku ooday hotel daarad weyn tagay bay inta shabaabku ugu galeen bay dileen marka horta taas waxaan ka idhaanayaa walaalkay eh, gabilay joogow Eh, anigu waxaan aaminsanahay inaan dhaguxu celinaynin cadow boqolkiiba boqol baan adin aaminsanahay cadowga waxaa celiya askarigii gaarigii taargada lahaa ee aan soo bandhignay ee qarxay ee askarigii isku dhigay baa cadowga celin kara taas waxaan rabaa inaan taas ka idhaahdo arrinta ku saabsan ee magaalada ka dhaca waxaa ka dhacee dilka magaalada muqdisho dilku wuu ka dhacaa muwaadiniinna waa la dilaa dowladna waa la dilaa taas cadowbaa usoo shaqo tegay ayaanan ugu soo shaqo tegayaa inuu qof muwaadina ee muslima dilo oo ugu soo shaqo tegaya laakiin waxaan rabaa inaad fiidido waxa aynu qabanayno imise ayagoo miina ku xiran tahay aynu soo qabannaa imisaan ayagoo dadkii dhaawac u geystay baan gacmaha ka soo xirnaa imisaan ayagoo qaraxa ku xiran yahay ayna dhahayaan kaalaya inaga fura cadow baa nagu soo xiray inay kuu muuqdaan weeye intaas ayay kuu muuqanin adeer muwaadinka la dilay ayay kuu muuqanin ka xumow ka nax eh, eh, qofkaas muwaadinka ah ee la dilay ka gobol ahaanna waa ka xunnahay wixii la dilay gobolkan banaadir duul baa usoo shaqo tegayo indhaha ka ridaya oo hoteelada ka qarxinaya oo dadka qiimaha leh ee culummada ah iyo siyaasiyiintii aqoon-yahanka eh, ka dilaya ilaahay idinkiisna dee waa waa waa ma- maalin baa la gaarayaa ee caqligu soo noqda baa la gaarayaa oo indargaradka aan la dilin cadowguna dhammaado laga adkaado oo ugus dhammaantood la baabi'iyo waa la gaarayaa waana lagu raad joogaa insha allah haddii ilahay idmo marka waxaan rabaa inaan kusoo koobo labada su-aalood een, muwaadinkii waktigiisu dhammaado wuu dhimanayaa annaguna badbaadinta iyo ilaalinta dadka xamar degan way naga go-an tahay waana qabanaa hadda wixii oo oo oo oo aan aan tabar u weyno ayuunbaa dhaca mooye waa tahay inta kale adeer waynu qabanaa Mhm.
waynu qabanaynaa arrinta ku saabsan dhagxaha magaalada dhex yaala anigu waxaan leeyahay cawanimaha laga qaado cid allaala ciddii dhagax u yaallo ha ka qaado dhagax cadow kaama celinaye askari baa kaa celinaye ee ee ka qaada Ee, ayuun baan iyagana leeyahay adeer marka ilaah idinkiisna waktigaas waa waa waa lasoo noqonayaa insha allah dilahayd Eh, cabdifataax haddaan kugu soo laabto waxaad ku celcelisay in dhagxaanta dadka dhigta idinku aadan shaqo ku lahayn adiguna aad ka soo horjeedid marka sidaasi aad dhehaysid dad baa isweydiin karaya cabdifataax miyaanu ahayn qofkii u hadlayay gobolka banaadir oo afka gobolka banaadir miyuusan ku hadlaynin oo waxa uu sheegayo uu aaminsan yahay iyo tallaabada ee dadka kale ay qaadayaan ee dhagxaanta waddooyinka ku jaraya ama een, samaysanaya dhagaxyalaha soo tuuraya inuusan waxba ka qaban karin oo keliya uun afka uu ka hadlayo marka meeshaasi mugdiga ku jira haddaad dadka aad u sharaxdo miyaanay jirin awood maamulku uu leeyahay oo arrinkaasi uu ku fulin karayo waa mahadsantaa walaalkay waa su-aal meesha ku jirta dhagxaha magaalada yaalla qaarna way naga horreeyeen kamaamul ahaan waxaa naga dambeeyey in adeer aad iyo aad ugar yihiin oo annagu aan ogolaanshaha siinay arrinta amniga ayaa aad iyo aad loogu sababeeyaa dhagxaha magaalada yaalla magaaladana dhagxama dhex yaallaane hadba xarumo dawladeed ayay ayay ay ay ay ay gidaar u yihiin oo derbi u yihiin ama hay-aad ama hotel arrintii wixii ku saabsan amni oo qadiyad amni ku saabsan ma rabo inaan ka hadlo oo amniga dartii loo yeela lakin waxaan ahayn inaa idhaahdo laamiga ha goynin adoo amni amni raadinaya hadday tahay xarun wasaaradeed hadday tahay xarun kale oo dawladdu leedahay hadday tahay goob ganacsi amniga wax walba horta amniga ugu horeeya nimankii iska qarxayay oo miinada isku xidhaaya baa jooga in in in in derbi laga galaahay way fiican tahay laakiin anigu in in in dadka shacabka ahay laamiga laga gooyo ma qabo hotel baa lagu oodayaa dhagax shabaabkuna gudahay ugalayaan marka taas micnaheedu waxa weeye dhagaxay aaminayaan ay ka dhigan tahay marka dhagax ayaan la aaminine dhagaxana derbiga ha loo dhaweeyo oo oo laamiga ha laga durdiyo waxa weeye horena waan uga hadlay guddoomiyaha gobolku kheyr allaha siiyana boqol jeer buu ka hadlay fulinteeda waynu soo wadnaa waynu fulinaynaa awood baan u leenahay inaan fulino waana fulaynaa haddii ilaahay idmo laakiin dadkeenna iyo shacabkeenna iyo dawladeenna intaba waxa weeye waa waa waxaan sii haynaa furas ah inay gartaan in shacabku u baahan yihiin waddo inay maraan u baahan yihiin oy xaq u leeyihiin inay waddo nadiifa oo ay maraan ay helaan ilahay idinkiisna wixii qadiyad amni ku saabsan mooyaane inta kaleoo magaalada dhagax taalla waa la qaadaya insha allah bilays waa ta aad baad mahadsan tahay ugu dambeyn dhegeystiya ugu dambeeyaan mar kale fursad siinaya dhegeyste magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aashaad qabtid maxamed sheekh muqdisho su-aasha aan weydiinaya waxay tahay sidaa ognahay erboortka waxaa ka shaqaynayay ku dhawaad shan boqol oo shaqaalo sayid ah waxaa la wareegay hay-ad shaha la yidhaahdo siyaasaadka ma gobolka amray oo awoodda intaas la egsiyo qolada saas sameynayso mise waa waxay ayaga xoogsaneen tan labaad waddada udhexeysa madaxtooye iyo s y l siidka waxaa la dhigay askari jeefo micnaheeda ma waxay tahay in amniga uu ku filnaan karo askariga jeefo ama dhagaxya laami lagu goyo labadaas waan weydiina waa tahay aad baad mahadsan tahay maxamed sheekh xalanaya waktiga oo ina haya aawadeed adigoo soo koobaya jawaabaha jamaalo aad aad u mahadsan tahay saaxiibkay maxamed sheekh xamed ila jooga aad baan u salaamayaa saaxiib askariga jiifa amniga ma ilaaliye xakameyn buu sameeyaa adduunka oo dhan buu ka jiraa in xawliga laga yareeyo eriyada looga baahan yahay inay very safe ahaato taas saaxiibkay taas baan ka yidhi si shacabkuna u maraan xawliga gawaaridana loo yareeyo dadka marayana u badbaadaan ayuunbaa laamiga laamigaas loo dhigay askariga jiifa ogolaanshowna ku yimid iyo isla faham oo la isla fahmay taas waa taas amnina ma ilaaliye xawliga gawaariga u yareeyaa si xawaaraha gaariga loo hakiyo ta kale ku saabsan aeroboortka muqdisho waa sax shirkad way ka shaqaydaa qiimo saddex dollar ay ka qaadaa dadka ka qaadaa servicena u samaysaa aeroboortka u samaysaa imaagareskay la shaqaydaa waa shirkad aan anaguna ognahay dawladuna og tahay gobol ahaan iyo dawladda dhexa intaba la wada og yahay weeyaan wax muskilada ay shacabka ka dhoofa diyaaradahana ay ku qabaan aeroboort ka dhoofa ay ku qabaanna ma jirto qadanaad baa loo sameeya xarun baa la keenaa waxoodaa loo hagaajiyaa gaariyaa lagu qaadaa aeroboortkaa la geeyaa si nabadgelya ahaa servicekooda iyo khadamaadkooda ee lagu sameeyaa mana aha adeer muqdisho keliya adduunka oo dhame shirkadaha ay ay ka jiraan iyana dee waa waxa anaguna aan ognahay oo oo aan ogolaanshaha iyo raalli ka nahay weeyaan shacabkana waanu u sheegnay waan la hadalna waxaan idhi service weeyaan adinka laydin samaynayo khadamaadkaasna ka faa'iidaysta si adoo adoon daalin oon rafaad marin oon dhibaato kala gelin ta gaari qurxan lagugu qaado aeroboortka lagugu geeyo oo oo amnigaaga iyo hantidaada intaba la ilaaliyo waxa weeye waa guul si loo yareeyo xawliga iyo gawaarida faraha badan ee eraboorka geli lahay si loo ilaaliyo ayuun bayna ku timid wax walbana duruuf mucayana iyo wakti mucayana ay leeyihiin haddii laga gudbo amnigu ou noqdo boqol kiiba boqol qof walba wuxuu xaq u leeyahy inuu gaarigiisa ku tago eraboorka ku tago xaq u leeyahay iyana waa la gaarayaa haddana waxaa loo gudbayaa marxalaadka amni ayaa loo gudbayaa dadkana say u dhoofaan service iyo qadamaadan usameeyan cabdifataax cumar xalane aad iyo aad baad umaadsan tahay adaa mudan walaala jamaal adigana umaxsuda kaasi waxa uu ahaa afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane barnaamijka ayuu marti noogu ahaa waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka inagala qayb qaatay iyo afhayeenka gobolka banaadir intuba barnaamijka intaas ayuuna inooga dhan yahay tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya dhammaantii isku duban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo
aad u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo barnaamijkaas wicitaanka dhegeysta ay nala socodsiinaya laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii barnaamijyada daana aadna waa barnaamijkii ganacsiga waxaa inoo soo diyaariyey mukhtaar maxamed catoosh
b beeralayda gobolka baay qaarkood ayaa waxay sheegeen sanadkan inaysan wax rajo ah ka qabin dalagyada beeraha kasoo go'i jiray oo ay u iibgey jireen suuqyada gobolada dalka waxay sababtaasi ku sheegeen beeralayda dalagyada iibin jiray sanadkan oo aan wax dalaga kasoo go'in beeraha ku yaala gobolka baay madguud cali sheekh oo ka mid ah beeralayda gobolka baay ayaa ii sheegay sanadkan marka loo eego sanadihii lasoo dhaafay inuu gaabis ahaa wax soo saarka beeraha isagoo intaasi ku daray dalagyo badan oo sisinta looska iyo haruurka ay ka mid yihiin badanaa in laga qaadi jiray gobolka baay loona iibgeyn jiray magaalooyin kale oo ku yaala dalka iyo dalka dibaddiisa beerogimay waa boqolkiiba toddobaatan iyo shan laaya umadan korid tan lamaa dadka maralad badan waxa mareen lan taageero haya mise ama dawlad nagatoy ama samafal nagatoy daas dartiya dad yow oo isildhaamiya beerogi kaholan iyagoo ay tahatana dadkii may waha masku jiifana beerogi iyada lankoolinyinki lagi abuurka laka jara jilfaaf badan iyo rooblaan badan iyo wal badan iyo hamaray insha allahu ilahay may ku rajeena inay roobka hata la sugu hayo roob baraka leh oo waxa soo saar leh nagada haddii la era dalka soomaaliya gobolka anka dakhli badan oo wax soo saarka anka badan leh ama anka beer badan iyo kumid ay gobolku madguud wuxuu kaloo sheegay beeralayda inaysan haysan dhiiragelin iyo suuqgeyn wanaagsan si ay u iibiyaan waxyaabaha ay beeraan dadka haddii la dhiirigeliyo meelo macaawino mise loorgali lankushanow haddii qalabkii beero iyo matoori iyo ceelal iyo wallaka zaa-ido lan walba beero laka dhiirigeli waliba barwaga sooringa nagada fadi dadkuna bataataba manbahan ini wal macaawino lansheen laakiin ini beero jo fanglaka siiyo eelanka godo hata haddii ankeesa makiinaga fafelan waayo hata dubyaalka beerolka falaha iwal yo helanki an baahanya kow hortama inka baahana ini agaf agaftilahla yaanba galan qofka baniaadan e kafali wal waltarle managadaayan dawladii dhah oo dalkun lahaa jirta may ogtaa misgeedii ama galidii ama digirtii goboladun siiba bayka baha hataa muduga iyo wal iyo lageysii jari barya lageysii jari markun dadkii oo dagaalo sokeeyo badan iyo burbur badan iyo labaatan shasni dalkun dawlad laan haayo dadkii ha saaran jiray hatana sadiilayo laakiin ma imbaahnyen inay agab helan riigag hataa meelo bersholanka goda yaambadii dubyaalka lahla daawadii lahla abuurkii lahla dhiirigelin umatun la sii sidoo kale beeralayda qaar waxay sheegeen in waxyaabaha gaabiska ka dhiga wax soo saarka in la horumariyo inay tahay beeralayda oo aan wax kayda samaysan dhibku waa badan yahay awalkeed badan oo aada badan ma jirin wixii horaa lagu dhaqmi jiray wakal u baxayna ma leh fasalkii horena waa yaraa kanna maba leh meel yar oo aada waxaad arkaysaa oo in awala ku bixi lahayd laga filahayay oo ay simbrihii dhamaysteen marka dadka hadda ilaahay baa u maqan dhaqaalaha ugu badan ee gobolka baay ayaa ku tiirsan dalagyada kasoo go'a beeraha iyadoo gobolka baayna uu ka mid yahay gobolada ugu wax soo saarka badan dalka guud ahaan dhegaystayaal intaas waxaa inoogu eg barnaamijka ganacsiga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo mukhtaar maxamed catoosha tan iyo mar kale intaan kulmi doonna akhyaartana dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo xubintaasi ganacsiga kusoo diyaariyey magaalada baydhabo halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a magaalada muqdisho waxaa ka furmay shir ay dhallinyaradu uga doodayaan ka qaybgalka siyaasadda soomaaliya warbixin arrintaas ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray jacfar kuukay
shirkan oo muddo shan maalmooda socon doona ayay dhallinyaro laga soo kala xulay ururada u dhaqdhaqaaqa dhalinta waxa ay xal ugu baadigoobayaan caqabadaha ku horgudban ee u diidaya in ay qayb ka noqdaan siyaasadda nabadda iyo ammaanka dalka waxaa soo qabanqaabiyey ururka badbaadada barbaarta soomaaliyeed oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano sasooyo oo garab ka helaya xafiiska midowda afrika ee soomaaliya shirkani waxa uu qayb ka yahay kuwo uu ururku horey ugu soo qabtay gobolada dalka ujeeddada ugu dambaysa ee laga leeyahayna ay tahay in dhallinyaradu ay siyaasadda dalka ku yeeshaan wax u dhigma tirada ay bulshada soomaaliyeed ka yihiin oo ah qiyaastii shan iyo toddobaatan boqolkiiba sida ay v o a u sheegtay niciimo aadan cilmi oo ah guddoomiyaha sasooyo in ay horta dhallinyaradu ogaadaan inay siyaasada door ku leeyihiin waa midda koowaad muhiimadda koowaad midda labaad sidii aan anaga wacyigelin u wadnay ka urur ahaan oo aan ugu taagnayn dhallinyarada inaan ma aragtay aan u sheegno ama dareensiino wadankan inuu wadankayaga yahay wax ka qabsan karno siyaasadda kusoo biiri karno shaqooyinka iyo howlaha socda iyo dibudhiska aan ka qayb qaadan karno iyo nabadgelyadaba oo ku guulaysano oo hadda dhallinyaro ka badxabaa southwest iyo jubbaland waa aragtay waxaa ka soo baxeen dhallinyaro inkasta oo boqolkiiba laba iyo toban ee ma aragtay aan helnay kuraasta oo aan majority aan helin haddana waxaan higsiga aan ugu weyn oo hadda aan wadno ay tahay in 2020ga ay noqon doonto weji wejigan ka bedelan oo aan meesha hadda aan boqolkii toban iyo laba aan u imaanay ay boqolkiiba ama lixdan ama toddobaatan ay dhallinyaro u noqon doonaan wixii ku soo gala siyaasadda
dhallinyarada ka qaybgelaysa shirkan ayaa miiska soo saartay caqabadaha ugu waaweyn ee ay isleeyihiin haddaanan xal loo helin waxaa adkaanaysa in da'yartu ay siyaasadda dalka qaybtooda ka qaataan waxaana ka mid a ragga siyaasadda ku gaboobay oo ay isla qireen inaanay dhallinyarada fursad u ogolayn waatan ayaan muxyidiin maxamed oo ka mid a dhallinyarada shirkan lagu casuumay markii loo fiiriyo boqolkiiba toddobaatan dalkeena dhallinyaro waaye marka iyaga way ka qayb qaadan karaan haddii jaanis loo siiyo in micnaha odayaasha oo kaleeta oo dowladda ku jira hadda ay micnaha dhallinyarada boos u banayaan oo kaleeta in jaanis ay siiyaan oo kaleeta in siyaasadda ay kusoo dhaweeyaan oo kaleeta sidoo kale in meesha laga saaro micnaha fikradda ah in micnaha dhallinyarada ay u badan yihiin dhanka oo micnaha argagixisada iyo waxyaabaas in meesha laga saaro oo micnaha dhallinyarada la tuso inay wax qabsan karaan dalkan iyagu u sugaaya horumarin karaan cabdulaahi xuseen cosoble oo ka mid a ka qaybgalayaasha shirkan waxa uu leeyahay siyaasadda soomaaliya ee xilligan qofkii uu hunguri ka gala waa inuu hanti muuqata haystaa siduu doono ha u isticmaalee si ay ugu fududaato inuu kursiga uu doonayo hantiyo dhallinyaradana jeebkoodu ma buunno oo waa dad uu adduunku u horleeyahay waana caqabadda ugu weyn ee haatan ay dhallinyaradu sida aadka ah ugu nugul yihiin wadanka aan hadda joogno oo inta badan siyaasadiisa ay tahay mid macnaha ku xiran ama ku samaysan lacag ama collution ay tahay saa had dareemaynane in aysan jirin axsaab siyaasadeed oo oo dhallinyarada inta badan taageerto ama ay ka helaan jaanis ay uga soo baxaan ay ka helaan waddanka hadda kama jirto dhaqaalihiina waa og tahay waa dhaqaale hadda aad u fara badan oo dhallinyarada soomaaliyeed aysan awoodin maxaa la sheeg in ay maanta ay bannaanka isugu soo dhigaan oo ay ku tartamaan intooda badan barsentaj jar maahan oo laftigooda dhinacyo ama garabyo haysto dhinaca nabadgelyada iyo sugidda ammaanka oo laysku soo qaaday kaalinta ay dhallinyaradu kaga jiraan ayaa waxa ay ku soo ururtay uun in ay ciidamada ammaanka kala shaqeeyaan arrimahaasi inkastoo dhallinyarada qaarkood ay rumaysan yihiin in laamaha ammaanku aanay dhinacaasi u bislayn dee hadda dhalinyarada amniga hadda si ay uga qayb qaadan karaan hadda ma jirto keliya in ay la shaqeeyaan laamaha amniga taas gooni waaye laakiin laamaha amniga laftooda uma diyaarsan hadeertaan maxaa la sheeg in hadda la shaqeeyo dad shacbi la shaqeeyo uma diyaarsan oo ay laftooda in isfahansaneen laga yaabaa laakiin way jiraan dad badan oo u baahan dhalinyaro badan oo rabto inay la shaqeyso maxaa la sheeg horumarka waddanka ay ka shaqeyso haweenka oo horey dhaqdhaqaaq saamidoon ah u sameeyey ayaa ku guulaystay in loo xadido kuraas soddon boqolkiiba ah oo ay ku yeelanayaan siyaasadda dalka haddana waxaa muuqata in dhallinyaradu ay isla tabtaasi adeegsanayaan hase yeeshee iyagu waxa ay haweenka kaga duwan yihiin in ay doonayaan aqlabiyadda kuraasta baarlamanka jacfar kuukay v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay jacfar kuukaay warbixintaasi magaalada muqdisho ayay inooga timid goor dhow waxaan idiin soo gudbin doonaa hees dabacsan oo aad kaga nasataan warbixinadii iyo wararkii isku dhafnaa ee dhiilada u badnaa weliba maanta ismaaciilo hasaatee bal mar kale qodobada warka ugu waaweyn qaar ka mid a caashay wararka dhilada lehdan mar kale u durmaro dhegaystayaasheenna in ka badan labaatan qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada muqdisho dalka masar laftigiisana ugu yaraan shan iyo labaatan qof ayaa ku dhintay qarax lala eegtay kiniisad ku taalla dalka masar dalka turkiga laftigiisa qarax xalay ka dhacay waxaa ku dhintay sagaal iyo labaatan qof oo badankoodu ay ahaayeen laamaha ammaanka shil gaadhi oo ka dhacay dalka kenyana waxaa ku dhintay ilaa soddon qof oo kadib markii shil gaadhi uu ka dhacay waddada isku xidha nairobi iyo nivasha wasaaradda difaaca ee dalka ruushka laftigeeda ayaa iyana waxay sheegaysaa in weeraro ka badan afar iyo lixdan oo xeelo ka qaadeen ama ka geysteen dalka syriya in ay ku dileen ilaa saddex boqol oo ka tirsan kooxda isis halka ay burburiyeen koob iyo toban koob iyo toban taangi iyo weliba koob iyo soddon gaadhi
aad baad umahadsantahay ismaaciil maxaad warar dhilala usoo joogtay intaad taariikhda aad ku jirtay warbaahinta ismaaciilow warar noocan oo kale ama kusoo mareen weli idaacad sidan oo kale ma usoo joogta cashay maalmuhu waa kala duwan yihiin maalmaha waxaa laga yaabaa in tiro badan ama war naxdin lahi uu hal meel ka wada dhaco hal mar laakiin maalmahan oo kale maanta oo kale welibana nigeria laftigeedana waxbaa ka dhacay weliba meelo kale aynaan tilmaamin baa jira iyo kuwo kaloo badan aan la ogeynba aad iyo marka maalmaha qaarkood waxaa laga yaabaa wararku in ay dhiiladu iska badan tahay weliba meelo badan ay ka wada dhacayso qaar aad ku taabanaya qaar kaa fog waa- waa halkii mahmaadi soomaaliyada la odhan jiray geeridu waxay ku wanaagsan tahay geeljiriinimaad garanayn iyadoo ay haddana geeri tahay haddana mar walba waxaad jeceshahay inay kaa durugsanaato oo meel kaa fog ay ahaato laakiin marka laguu sheego meel aad kugu laakiin dhow hadda gees walbay ka dhacday Gees ilaa walba way ka dhacday.
soomaaliya laga soo bilaabo muqdisho qaahira kenya lasii Turkiga.
maray qaahiraa lasii maray turkigaa la tegey syria looga gudbay haddana nigeria hadda- waa la fara badan yahay cashay saaka markaan een, wararkan usoo jooga ismaaciil waxay ku soo dhacday heesi ay hobolladii waaberi qaadi jireen ay lahaayeen hareeraha adduunka dabaaxul cay waagaa waxaanoo dabana ma ololeynin oo oo sidan way ka marka yaraayeen maanta in loo saaray talo maanta maxay qaadi lahaayeen baan isleeya waa tahay ka rogo laba saar codka macaan fanaanka la foole iyo heesta ruun kusoo dhawaada
adaa masalaha dhigto keliga kugu aaminin codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubuuxda beerkii wanaha adaa masalaha dhigto keliga kugu aaminin codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola afaadi dhibta ila marteen samirka ila qaybsatay afaadi dhibka ila marteen samirka ila qaybsatay amaanada dhowntay ballanta ila oofisay amaanada dhowntay ballanta ila oofisay abaalkaadiga munay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuuratee ugu runay ugu adaaninka ku jeclahay ugu rakase ugu adaaninka ku jeclahay afaadi dhibka ila marteen samirka ila qaybsatay afaadi dhibka ila marteen samirka ila qaybsatay amaanada dhurtay ballanta ila oofisay amaanada dhurtay ballanta ila oofisay abaalkaadiga munay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuuran codkaasi la foole wuxuu gebageba u yahay idaacaddayadii galabnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen cashe ibraahim aadan caashe cudyaan oo ismaaciil xuseen farjare tan iyo intiin toddobada caawo kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Thank you. على